halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a o aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban iyo sidoo kale hiriirka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
subax wanaagsan dhammaantiinba waa khamiis saddex iyo tobanka bisha maarj labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira idinkuugu daadaheynaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
walaal aniga waxaa ahay haweenka ka ganacsada khudaarta waxaan aan raacaa hadda mootada loo yaqaana bajaaj oo magaalada ku cusub oo wax saasoo qarash aan ugu bixaynin saacado kooban suuqa aan ku tagayno kuna soo laabanayno ayaan haddana la kulanay walaal
waa mid ka mid ah haweenka ka dhex ganacsada magaalada muqdisho oo ka hadlaysa sida ay ula dhacsan tahay isticmaalka mootooyinka saddex lugoolayda ah ee loo yaqaano bajaajka oo muqdisho ku soo badanaya warbixin ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale aana ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a xiisadaha waddanka yukrain oo weli kacsan iyo madaxweyne obama oo aqalka cad ee dalkan maraykanka ku soo dhoweeyay ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ee dalkaasi waxaad sidoo kale maqli doontaan sarifka iyo suuqa iyo qodobo kale marka horese warkii cutubyadii ugu horreeyey ee ciidamada amisom ee la doonayo in ay la wareegaan gacan ku haynta degmada buulo burde ayaa u dhaqaaqay howlgalkooda arrimahaasi la xidhiidha iyada oo ama iyaga oo ku baxay laba wado oo ah galbeedka iyo bariga magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warkan ka soo diray muqdisho
ciidankan oo wata dabaabaadka dagaalka ayaa waxay isugu jiraan ciidamada ethoobiya kuwa jabuuti iyo ciidanka dowladda federaalka mid ka mid ah taliyayaasha ciidamada amisom oo v o edu ay la hadashay ayaa waxa uu sheegay in qorshahooda uu yahay in ugu dambeyn ilaa gelinka dambe ee maanta ay gacantoodu soo gasho buulo burte shacabka beledweyne ayaa shalay ilaa xalay waxa ay gudaha magaalada ku arkayeen gaadiidka dagaalka amisom oo dhaqdhaqaaqyo ciidan wada wararka aanu ka helino degmada buulaburte ayaa waxa ay sheegayaan in gelinkii dambe ilaa xalay uu ka socday barakac dadka shacabka iyo dhaqdhaqaaqyo ay wadeen dagaalyahanada kooxda al-shabaab lama oga in gudaha magaalada ay ku dagaalamayaan iyo in kale ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalk ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay gacan ku-haynta al-shabaab kala wareegeen dhowr degmo oo ku yaala gobolada gado iyo bokool
madaxweyne obama ayaa mar kale shalay too arbaco ahayd u diga ruushanka isagoo sheegay in wadamada reer galbeedka ay cawaaqibka faragelinta dusha u saari doonaan xukuumadda moscow haddii ay kusii socoto faragelinta ay ku hayso ukrain maser obama oo ka hadlayay aqalka cad isagoo garab taagan ra-iisul wasaaraha kumeel gaarka ee ukrain arsenayet sanyuk ayaa waxa uu u sheegay martidii halkaasii joogtay inay garab taagan yihiin dalka ukrain madaxweyne obama ayaa ku tilmaamay joogitaanka militari ee ruushanka ee gobolka krimiya mid khatar ku ah dhulka iyo madax banaanida dalkaasi kaloo xusay in washington ay gebi ahaanba diidan tahay aftida ay ruushanku dabada ka riixayaan ee la filaya in xadda loo qaado bal haddii ay krimiya kasii mid ahaanayso ukrain iyo in kale dhanka kalena ra-iisul wasaare yetsanyuk ayaa washington uga mahad celiyay taageerada ay dowladiisa siisay isagoo sidoo kalena sheegay in dowladiisa ay diyaar u tahay wadahadalla ay la gasho moscow
shiinaha ayaa shaaciyey muuqaallo dhinaca satellaytka ah oo noqon kara qaybo ka mid ah diyaaradda laga lahaa waddanka maleeshiya ee lagu waayay badda ku taalla dhinaca koonfureed ee waddanka shiinaha warbaahinta rasmiga ah ee shiinaha ayaa soo xigatay hadal qoraal ah oo ay soo saartay dowladda oo sheegaya in muuqaalada dhinaca satellaytka ee la helay la qaaday maalintii axadda maalin kadib markii barteeda la waayey diyaaradda nooceedu uu ahaa boyn muuqaalada ayaan la shaacinin ilaa iyo wixii ka horreeyay arbacadii waxa ay muujiyeen saddex qaybood oo ballaaran oo lagu arkay badda u dhexaysa maleeshiya iyo qaybta koonfureed ee waddanka vietnam waana ay adag tahay in la sheego waxa ay yihiin qaybahaasi la helay mana jirto cid kale oo ku lugle baaritaanka oo caddaysay waxa lagu arkay muuqaaladaasi
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay magaalada muqdisho ayaa waxaa waayadan aad ugu soo badanaya isticmaalka bajaajka ama mootada saddex lugooleeda ah taasi oo dad badan oo degan magaaladaasi ay isticmaalaan ama isticmaalkeeda ay ka doorbidayaan gaadiidka kale ee magaalada waxaa faahfaahintan inoo haya waryaheena xuseen xasan dhaqane oo hadda ku sugan magaalada muqdisho
magaalada muqdisho waxaa aada ugu soo badanaya sanadihii ugu dambeeyey isticmaalka bajaajka ama mooto saddex lugooley iyadoo dadku ay ku kiraystaan qiimo lacageed oo aada uga yar midka tagaasida dadkana isaga daabulo toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir horaantii lixdamaadkii muqdisho kama jirin wax gaadiid ah oo dadku ay isticmaalaan marka laga reebo mootada saddexda lugood leh waxaana xarunta ugu weyn ee laga kiraysto ay ku tiilay suuqa ceelgaabta mid ka mid ah wadayaasha bajaajka muqdisho ayaa v o a uga warbixinaya sida ay ku shaqeeyaan walaal horta aniga maxamed cismaan cali ayaa la yidhaahdaa mataqaanaa bahalladan bajaajta hadda baan ku soo biiray wallaahi bilaahi tallaahi waxaan wadi jiray gaari la yidhaahdaa caasi aad iyo aad mataqaanaa markii labada shaqa aan isku fiiriyey waxaa aad iyo aad iila fiicnaatay shaqada bajaajta in mataqaanaa nasiinana ee tahay dadkana ay u fiican tahay aniguna nolol maalmeedkayga aan ka hela maalintii xamar daafeeda meelaan tegin ma lahan lacagta ugu badan oo bilmatalan qofka jooga kaaraan oo kale la rabo in laga qaado oo doonaya inuu tago hodan oo kale meeqa laga qaadaa
wallaahi waxaan ka qaadnaa lacagteenna ugu badan horta waa afar dollar marna waa iska laba dollar saddex dollar dadweynaha ayagaaba bielaaman marka qaar ku raacay ayagoona kula heshin ayaa mar iska soo fuulayaan lacagta waa ay og yihiin wax qiimo go'onna ma lahan oo mataqaanaa oo qiimo go'on ma lahan waa heshiis waa lacagta ugu badanna waa afar dollar maalintii waxaan ka helaa lacagta markaan iska dhiiba lix iyo toban dollar waxaan ka helaa toban iyo shan dollar toban dollar ayaan ka helaa dadweynaha muqdisho kuwooda kiraysta bajaajka ayaa sheegay in ay ka reesteen lacagihii badneed ee kaga bixi jirtay tagaasida iyo weliba wakhtigii kaga lumi jiray gaadiidka dadweynaha ee basaska walaa aniga waxaa ahay haweenka ka ganacsada khudaarta waxaana ku iibiyaa suuqa kaaraan waxaan aan raacaa hadda mootada loo yaqaana bajaaj oo magaalada ku cusub ayaan hadda aad u xiiseyna ayaan raacnaa awal waxaan raaci jirna bielada bielada waxaan kala kulannay waxyaabo fara badan daal rafaad xarbi dhib ayaan kala kulannay meel walba iyagoo iska istaagayan oo ganacsigaaga aad ka daaheyso haweenka khudaarta xataa ay ku dharanayaanoo miiskaaga feel ay ugu jiraan ayaan imaan jirna anagoo soo daalno soo rafaadnay haddana alxamdulilah ilaahay waa noo fududay moota bajaaj ayaa noo timid oo wax saasoo qarash aan nagu bixaynin saacado koobanna suuqa aan ku maqnaanayno aan ku tagayno kuna soo laabanayno ayaan haddana la kulannay walaale ardayda wax ka barata jaamacadaha muqdisho waxay qayb ka yihiin dadka sida weyn u isticmaala bajaajka
bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waa nasr maxamed cali kana mid ah ardada wax ka barata jaamacadaha gobolka banaadir gaar ahaan jaamacadda somaali university waxaan aada ugu faraxsannahnay baabuurta yaryarka ee loo yaqaano bajaajta halkii aan ku dhaqqabnay bielada kuwaasi oo muddo fara badan jidka nagu sii wadayay na laga yaabo inayna dhaafiyaan hal xiiso ama laba xiiso halka bajaajka ee shan daqiiq gudahooda nagu geynayso maadaama haddana labadooda isku lacag yihiin waxaan aada ugu faraxsanahna baabuurta yarar ee bajaajka waan u hambalyeynaynaa imaanshadeeda bieladaneh sidii hore iska daran leebsi yihiin xiisooyinka inayna dhaafiyaan ma ahani in kaleento maba jirto halkaba ay isku qiima aynu yihiin waxbana ay isdhaamin waan ku faraxsanahna imaansha ay imaadeen bajaajka meelaha ugu badan ee bajaajka laga isticmaalo waa degmooyinka ku yaala bartamaha muqdisho iyo xaafadaha leh laamiga wadayaasha iyo milkiilayaashuna waxay ka cabanayaan bacaadka faraha badan ee xaafadaha qaar ee gobolka banaadir marmar qaar waxaad arkaysaa meelaha qaar tagaasida ay joogaan in mataqaanaa aankee soocid mataqaanaa qaasa nagala geliya oo nala leeyahay war adigu dadka mataqaanaa waxaad ku qaadaysaa lacag yara naga tag marmar qaar la leeyahay dadweynahana dadweynaha ay annagana nagu soo kala ordayaan meelaha qaar mataqaanaa waddooyinka sida bakaaroo kaleeto markaa gelaysa jay ayaa lagu shubay degmooyinkii o dhan waa laga shaqeeyey waxaa jira mataqaanaa xoogaa degmooyin qaar oo aan laga shaqaynin oo waxaa jira iska bacaad badan waa iska diriqsannaayoo xaafadaha luuqluuq baashaan awaleysa wadda mataqaanaa haaweye ee samareynina oo iska qardajeex aad iyo aad bay mataqaanaa dumarkana aad iyo aad bay mataqaanaa ugu farxeen baashaan xaafadaha sida qaas ahaan guryahooda ayaan ku geynaa waa ay ku soo adeegtaan aad iyo aad bay ugu farxeen dadka muqdisho maxay uga dhigan tahay isticmaalka mooto saddex lugooley wallaahi b elka markii aan raaca adiga waxayba ila tahayba anigoo sanadyaalo iska soconayaba ila tahayba haddana bajaaj haddiiba aan helayba alxamdulilah ilaahaba ma haddaas iskale bajaaj waaba u bogayba aniga wax aan u dhigana waaba la ahayo wax saas u dhexeeyo hadda culeys ena maba nahana fududaanteedaana wax walba nooga sii fiican baan fiirinaynaaba b elka dhibo badan ayaan la kulmi jirnay oo jidadka cabaar lagu daali jiray oo jidadkii hoosisiiska iyagana marba meel iska istaagaan kaliga adiga ma wadatid wixii wax adig kuu kireysana maba ahanba waa wax bulshaweynta dhanka dhexeeyo malba meel ayuu iska istaagaya haddana alxamdulilah iyadii aad iska soo raacaysa waad iska soo kiraysanaysaa waad soo qaadanaysaa adigoo kusoo adeegata adeegaaga iska wadata ayaad suuqaa ganacsiga keensanaysaa ummadda kaa ganacsanaysana wayba ku jeclaatayba si aad ciyo u imaato way noo fududeed xuseen xasan dhaqane v o a muqdisho
subax wanaagsan iyo arooryo suuban ayaan dhegaystayaal hawada mar kale idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waana saddex iyo tobanka bisha maaj sanadka laba kun afar iyo tobanka idaacadda waxaa idin daadinaya caashi ibraahim iyo falastiin axmed iimaan madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa aqalka cad kusoo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha ku-meel gaarka ah ee waddanka ukraine iyadoo ay taasina calaamad u tahay taageerada maraykanka uu ukraine u hayo waxaana uu maraykanku uga digay ruushka in tallaabadeeda lagu bedeli doono cunaqabatayn warbixintan waxaa aqalka cad inooga soo diray wariyaha v o a louis ramirez falastiin axmed imaan ayaa soo koobaysa saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in casuumadda loo diray ra-iisul wasaare arsene yatsenyuk ay si cad fariin ugu dirayso ruushanka taasoo ah in dowladda cusub ee ukraine ay haysato taageerada iyo aqoonsiga maraykanka madaxweyne obama ayaa xafiiskiisa oovalka kula kulmay mister yatsenyuk ka hor intii uusan la hadlin wariyayaasha hogaamiyaha maraykanka ayaa sheegay inuu rajaynayo in ciidamada ruushanka ee gacanta ku haya inta badan gobolka krimiya ay bedeli doonaan qaabka ay hadda wax u wadaan Uh, there's another path available, and we hope that uh, President Putin uh, is willing to seize uh, that path. Uh, but uh, if he does not, uh, waxaa I'm jira very waddo confident kale oo that the diyaar ah.
international community will waxaan stand rajaynayaa strongly inuu madaxweyne behind putin the kuu Ukrainian daraynayo inuu government, waddadaasii uh, qaato in preserving balse its haddii uusan unity and sidaasii its yeelin territorial waxaan ku kalsoonahay in bulshada caalamka ay garab istaagi doonaan dowladda ukraine si ay u soo ceshato midnimadeedii iyo sharafkii madax bannaanideeda hogaamiyaha maraykanka ayaa ammaanay waxa uu ku tilmaamay dhiiranaanta dadweynaha ukraine ee u istaagay difaaca dimuqraadiyadda kadib toddobaadyo mudaaharaadyo ah oo ku qasbay hogaamiyihii duugga ahaa ee ay taageersanayd xukuumadda mooska in halkaasi uu ka tago dhanka kalena ay keentay dowlad raadinaysa xiriir dhow oo ay la yeelato wadamada yurub hogaamiyaha ukraine ayaa sheegay in dowladiisu ay doonayso inay wadahadal la gasho ruushanka We want to be very clear that Ukraine is and will be a part of the Western world. And our Russian partners are to realize that we are ready to make a new type or to craft a new type of our relationship where Ukraine waxaan doonayaa is inaan part of the arrimahan kala European Union.
cadayno ukraine waxa ay qayb ka tahay kana ahaan doontaa dunida reer galbeedka partner.
innaga ood wadaageenna ruushkana aanu ka doonayna inay xaqiiqsadaan in aanu diyaar u nahay nooc xiriir cusub ah taasoo ah in ukraine ay tahay qayb midooda yurub ka tirsan balse ukraine waxa ay xiriir saaxiibtinimo iyo mid iskaashiba ka doonaysaa ruushanka mister obama ayaa sheegay in maraykanka iyo saaxiibadiisba ay tahay inay ku cusleeyaan in ruushanka ay ka shallaayaan faragelinta sii socota ee ay ku hayaan ukraine maraykanka ayaa horeyba ugu dhawaaqay sharciyo xadidaya dalku galka ruushka la siiya ee maraykanka iyo cunaqabateyno kale oo dheeri ah xasradaha ayaa sii kordhaya taasoo ay ugu wacan tahay aftida ay ruushanku dabada ka riixayaan ee krimiya oo axadda dhici doonta taasoo keeni karta in krimiya ay noqoto qayb ka tirsan ruushanka shalayna kulankii xafiiska ovalka waxa uu mister obama sheegay in maraykanku ay diideen aftidaasi wuxuuse muujiyey inuu rajaynayo inay ruushanku joojin doonaan
we will not recognize certainly any referendum that goes forward. Uh, my hope is is that as a consequence of uh, diplomatic efforts uh, over ma the next aqbali several doono days, wax afti ah oo sii uh, socota that there will waxay be rajadaydu rethinking of the tahay process in that's going kulamada forward.
iyo dadaalada diblomaasiyadeed ee maalmaha soo socda dhacaya ay keeni doonaan in dib ay uga fakaraan arrintan ay horay usii wadaan ruushanku dadaalo diblomaasiyadeed ayaa weli soconaya iyadoo xogayaha arrimaha dibadda john kerry uu diyaarinayo inuu u safro magaalada london wareeg kale oo wadahadallo adag ah oo uu la yeelanayo dhigiisa ruushanka sergey lafrof kerry ayaa muujiyey in maraykanku ay diyaar u yihiin in cunaqabateyn ay kusoo rogaan ruushka It can get ugly fast if the wrong choices are made. And it can get ugly multiple directions.
waa ay sii So, fool xumaanaysaa our hope si is deg deg that ah indeed there talo is qaldan ayaa la gaaray waxaana ay u sii fool xumaanaysaa dhowr waddo rajadeennu waa in ay jirto waddo natiijo macquul ah lagu gaari karo waxaa loo fadhiyaa bal haddii ereyo xoog badani ay saameyn ku yeelan karaan tallaabooyinka ruushanku uu ku kacayo ciidamada ruushanka ee qabsada krimiya ayaanay ka muuqan wax astaana oo muujinaya inay dib ugu noqonayaan xarumahoodii hore hogaamiyaha ukraine ayaa kala tegay washington dhowr taageero oo wada jira oo ay maraykanku siiyeen taasoo xoojinaysa dowladdiisa jilicda san oo ay ku jirta hal bilyan oo deyn ah oo hadda uun u xayiran ansixinta koongareeska
aad ay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o a louis ramirez uu nooga soo diray aqalka cad ee dalkan maraykanka halka aad kala socoteenna waa idaacadda saaka iyo caalamkai laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington
iyadoo weli aanay salka dhigan xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka masar ayaa hadal qoraal ah oo kasoo baxay madaxtooyada dalkaasi lagu sheegay in doorashooyinka baarlamaaniga iyo tan madaxtinimada ee wadankaasi ay soo dhammaan doonaan bisha juun ee sanadka wariyaha v o eda ee dalka masar xuseen saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada qaahira madaxtooyada masaarida ayaa warmurtiyeedkan soo saartay kadib markii madaxweynaha kumeel gaarka ah ee waddankani kulan uu la yeeshay qaar ka mid ah madaxda axsaabta siyaasadda ee dalkani bayaanka madaxtooyada ayaa lagu xusay in dowladda kumeel gaarka ah iyo madaxda axsaabta siyaasadda ay isla garteen go'aanada ka soo baxa guddiga sare ee dastuurka inaan raacfaan laga qaadan karin laakiin qaar ka mid a axsaabta siyaasadda ee waddankani sida xisbiga masar alqawiya xarakada waddaniga iyo xisbiga alqada ayaa si weyn u diiday qaraarka ka soo baxay madaxtooyada axsaabtan ayaa sheegay in sharci daro ay tahay in la dhinac maro dastuurka dhowaan shacabka masaaridu ay u codeeyeen ee qeexaya qaabka ay u dhacayaan doorashooyinka waddankani dhinaca kale isbahaysi ay dhisteen dhallinyaro sheegtay inay ka go'een ururka aqwaan muslimiinka ayaa soo jeediyey hindise nabadeed oo lagu soo afjarayo mashaqada ka allowsan dalkani masar isbahaysigan oo lagu magacaabo ikhwaan bilaa cunfi ayaa sheegay in ay u tanaasuleen danta guud ee qaranka masaarida oo ay qaadanayaan dib u heshiisiin rasmi ah waa haddii la soo daayo dhammaan madaxda sarsare iyo xubnaha aqwaan muslimiinka ee ku jira xabsiyada waddankani على جماعة الإخوان من اليوم أن يرحموا الوطن ويرحموا شبابهم وأمهاتهم alsayid camar caamira afhayeen u hadlay dhallinyarada ka gooday akhwaan muslimiinka ayaa yidhi wixii maanta ka bilowda waa in akhwaan muslimiinku ay u naxariistaan dalkooda dhallinyaradooda iyo weliba hooyooyinkooda sidaasi darteed waxaan soo jeedinaynaa hindise ah in aan u tanaasulno danta qaranka oo aan la jaanqaadno qaybaha kale ee bulshada masaarida sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la soo daayo dhammaan dadka laga xirxiray akhwaan muslimiinka islamarkaasina waa in laga qaadaa xayiraadda lagu soo rogay ururka akhwaanka haddaba waxaynu leenahay guud ahaan dhallinyarada akhwaan muslimiinka waa in ay soo raacaan tallaabada aan qaadanay si aan dib ugu dhisno dalkani مجتمع لبناء هذا الوطن sidoo kale caamir muuse oo ka mid ah hoggaanka isbahaysiga badbaadada qaranka masaarida ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in akhwaan muslimiinku ay haystaan fursad ah inay ka qayb qaataan siyaasadda dalka waa haddii ay aqbalaan buu yidhi dastuurka cusub ee shacabku ay ansixiyeen arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili weli dalkani ay ka socdaan dibadbaxyada ay dhigayaan ardayda jaamacadaha ee waddankani kuwaasoo dalbanaya in dib loo soo celiyo hay-adaha sharciga ee dalkani uu lahaa sida baarlamaanka iyo madaxweynihii shacabku ay soo doorteen ee moxamed mursi xuseen saxnuuni v o a kahira
dhegaystayaasheenna nagala xidhiidha dhinaca satellaytka carabsat waxaannu ogeysiinaynaa inaannu u wareegnay dhinaca satellaytka itelsat amabase nailsatka loo yaqaano haddaba si aad u dhegaysato waxaad ka heli kartaa mawjadda satellaytka ee faahfaahinteedu ay sidan tahay toddoba west e qiyaastuna ay tahay toddoba digrii oo galbeed ah frekwensigu waa labayo toban kun iyo saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan gigaherts oo vertical ah s r ku waa toddobiyo labaatan kun iyo shan boqol f e c guna waa shan xariijin lix transmonderku waa e lix iyo soddon faahfaahinta waxaad ka daalacan kartaan boggeena v o a somaly com
subax wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii sarifka iyo suuqyada waxaa magaalada boosaaso kusoo diyaarisay waryaheenna faadumo yaasiin jaamac
subax wanaagsan dhegaystayaal qiimaha sarrifka doolarka maraykanka ayaa suuqa magaalada boosaaso waxa saaka oo khamiisa boqolka doolar gacanta hore lagu kala sarrifanayaa laba milyan iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah iyadoo gacanta dambena lagu kala sarrifanayo laba milyan iyo sagaashan kun oo shilinka soomaaliga ah dhinaca raashinka ayaa loorka bariiska ah nooca muuna waxa uu suuqa magaalada boosaaso ka marayaa labaatan iyo shan doolar sonkorta ayaa loorkeedii waxaa la kala siisanayaa labaatan iyo sagaal doolar burka nooca cumaan waxa uu marayaa labaatan iyo afar doolar kartoonka baastafiinada waxaa la kala siisanayaa sideed doolar iyo bar kartoonka saliidda xayaada oo ay ku jirto lixda xabo ayaa lagu kala iibsanayaa kow iyo labaatan doolar kartoonka kalluunka oo maarka nooca waaweyn waxa uu marayaa konton iyo sideed doolar iyadoo nooca yaryarna lagu kala iibsanayo soddon iyo laba doolar kartoonka caanaha nidowga ayaa suuqa magaalada boosaaso waxa uu ka marayaa boqol iyo toban doolar halka gasiceedina la kala siisanayo toban iyo sagaal doolar kartoonka sharaabka nooca adko ayaa lagu kala iibsanayaa sideed doolar iyo bar kartoonka sharaabka nooca tuwisti ayaa waxaa la kala siisanayaa toddoba doolar oomada nooca hilaac ee dalka lagu farsameeyo ayaa la kala siisanayaa kartoonkeedii toban iyo laba doolar caleenta shaaha shanta kilogaram ayaa lagu kala iibsanayaa toban iyo afar doolar biyaha dalka lagu farsameeyo ee zamzam ayaa la kala siisanayaa kartoonkeedii afar doolar iyo bar dhinaca dalaga beeraha ayaa loorka digirta ahi waxa uu suuqa magaalada boosaaso ka marayaa sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah haruurka ayaa loorkiisii waxaa la kala siisanayaa sideed boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka loorka galleyda ahna uu ka marayo sagaal boqol oo shilinka soomaaliga ah caagga labaatanka litir qaada ee saliidda macsarada ayaa la kala siisanayaa malyan iyo lix boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah dhinaca suuqa xoolaha ayaa neefka geela ah ee biriimada ah waxaa lagu kala iibsanayaa labaatan milyan oo shilinka soomaaliga ah halka neefka ariga ah ee biriimada ahna la kala siisanayo malyan iyo afar boqol oo shilinka soomaaliga ah dhinaca shidaalka ayaa fuusada naaftada ahi waxa ay suuqa magaalada boosaaso ka maraysaa boqol iyo siddeetan doolar halka fuusada batroolka ahna lagu kala iibsanayo boqol iyo lixdan doolar barnaamijka subaxnimo ee sarrifka iyo suuqa faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso
iyadoo aad v o a haatan ka dhegaysan kartaan mawjadaha gaagaaban efemyada internetka iyo arbsaytka ayaa waxaan dhegaystayaasha v o a ee degan sweden iyo norway ugu bishaaraynaynaa in v o a ay ka dhagaysan karaan telefoonada kale ah magaalada stockholm iyo guud ahaan dalka sweden waxaad v o a ka dhagaysan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay afartan iyo lix sideed shan laba shan eber sagaal sagaal eber eber haddaan ku celiyo wadanka sweden guud ahaan waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afar lix sideed shan laba shan eber sagaal sagaal eber eber wadanka norweyna gaar ahaan magaalada oslo waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afartan iyo toddoba laba hal sagaal shan saddex laba eber laba mar kale haddaan ku celiyo telefoonku waa afartan iyo toddoba laba hal sagaal shan saddex laba eber labo kanadana v o a waxaad ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay hal sideed saddex laba shan shan hal shan eber shan laba halka britainna aad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afar afar laba eber saddex shan hal sagaal saddex eber hal eber subax wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan haatanna haan falastiin noo weydiiyo qodobada warka caalamka ugu waaweyn mahadsanid casha haddii aanu ku horumarno casho dhinaca soomaaliyana cutubyadii ugu horreeyey ee ciidamada amisom ee la doonayay in ay la wareegaan gacan ku haynta degmada buulo burde ayaa lagu soo waramayaa inay u dhaqaaqeen howlgalkooda arrimahaasi la xiriira iyagoo ku baxay laba wado oo ah galbeedka iyo bariga beledweyne dalka ukraine madaxweyne obama ayaa mar kale shalay oo arbaco ahayd u diga ruushanka isagoo sheegay in wadamada reer galbeedka ay cawaaqibka faragelinta dusha u saari doonaan mooska haddii ay kusii socoto faragelinta ay ku hayso ukraine mr obama oo ka hadlayay aqalka cad isagoo garab taagan ra-iisul wasaaraha ukraine arsenayed sanyuk ayaa waxa uu sheegay oo uu sheegay martidii halkaasii joogtay inay garab taagan yihiin dalka ukraine mr obama ayaa ku tilmaamay joogitaanka militari ee ruushanka ee gobolka crimea mid khatar ku ah dhulka iyo madax banaanida ukraine waxaa kaloo xusay in washington ay gebi ahaanba diidan tahay aftida ay ruushanku dabada ka riixayaan ee la filaya axadda in loo qaado bal haddii krimiya ay kasii mid ahaanayso ukraine iyo in kale maleysiana shiinaha ayaa shaaciyay muuqaalo dhinaca satellayte-ka ah oo noqon kara qeybo ka mid ah diyaaradaha laga diyaaradii laga lahaa wadanka maleysiya oo lagu waayay badda ku taala dhinaca koonfureed ee wadanka shiinaha warbaahinta rasmiga ah ee shiinaha ayaa soo xigatay hadal qoraal ah oo ay soo saartay dowladda oo sheegaya in muuqaalo dhinaca satellayte-ka ah ee la helay laga qaaday maalintii axadda kadib markii barteeda la waayay diyaarad nooceedu uu ahaa boin muuqaalada ayaan la shaacin ilaa iyo wixii ka horeeyay arbacadii waxay muujinayeen saddex qaybood oo ballaaran oo lagu arkay badda u dhexaysa maleysiya iyo qeybta koofureed ee vietnam waa ay adag tahay in la sheega ayaa la leeyahay waxa ay yihiin qaybahaasi la helay mana jirto cid markaasi ku lug leh baaritaanka oo caddaysay waxa lagu arkay muuqaaladaasi aad baad mahadsantahay falastiin haatana bal dhinacaagan mar kale usoo riixe kaalmihiis ugaantan maxaad nohaysaa sow duleedka kaaga mayeero codka macaan waa fanaankii talo waa fanaanka nuur daalace aan wada dhegeysanno codkaasi macaan ee fanaanka nuur daalacay waxa uu gebagabo u ahaa barnaamijkeedii subaxnimo waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aad leedmo galabta saacaddu markay tahay afartiyo barka inta ka horreysa waa falastiin iyo caasho idin le nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.